haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada jimcaha oo maanta idinkaga imanaya magaalada nairobi waxaa dooda toddobaadkan ay ku saabsan tahay caabuqa corona virus oo ah caabuq adduunka khatar weyn ku haya islamarkaana si weyn ugu fidaya dalalka china maraykanka yurub iyo weliba afrika oo u nugul marka la eego waxyaabaha looga hortegi kara xanuunkaasi ama qalabka lagu baaro aad u yar waxaa igala qayb galaya doodaasi brofesor maxamed xuseen cabdulle oo in ka badan shan iyo toban sano macallinka ahaa jaamacadda egerton university islamarkaana ka ah agaasiba ku-xigeen ama jansalar ku-xigeen jaamacadda masay maara ee dhinaca maamulka iyo maaraynta waxa uu macallin ka yahay islamarkaana muddo dheer ka shaqaynaya waddankaasi china gaar ahaana jaamacadda beeraha iyo weliba macad sare oo halkaasi ku yaala rofesor maxamed waxaa kaloo uu aqoon dheeraada u leeyahay cudurrada iyo daaweynta dadka ku dhaqan kulaalayaasha ee afrika iyo soomaaliya weliba qaybo ka mid ah iyo kenya ay ka mid yihiin cudurradaasi uu muddo dheer u baarayey waxaa kaloo igala qayb gelaya shukri omar aragson oo agaasimo ka ah shirkadaha aragson ee xagga dibad waxu dhoofinta iyo islamarkaana waxyaabaha ku saabsan shidaalka iyo guud ahaanba maamulka shirkadaasi ay leedahay waxa ay aragson ka shaqaysaa arrimaha dhinaca siyaasadda oo dhowr goor ay u tartantay maamulka dowladaha hoose ee magaalada nairobi gaar ahaan kabakunji iyo weliba iyadoo la shaqaysa qaramada midoobey iyo hay-adaha aan dowliga ahayn waxaa kaloo dooda igala qaybgelaya cali cabdi ibraahim oo shirkadaha dadka qaada ee loo yaqaano iskaashatooyinka gaadiidka ee nairobi iyo weliba gobolada kale ee dalka kenya ka shaqeeya waxaan ku bilaabayaa brofesor maxamed xuseen cabdulle oo isagu taariikh ahaan bal xanuunkan iyo viruskan loo yaqaano coronavirus iyo siyaabaha markaasi meelaha uu ka bilowday iyo noocyada lagu garto waxaanu yidhi caafimaadku wax badan baanu ka barnay jihooyinka wax badan ayaanu ka baarnay midda hadda adduunka laysku haysta waxay tahay dhibaatada soo korortay ee ah coronaviruska coronaviruskaas oo ilaa hadda mataqaanaa saameeyey hal milyan iyo bar dunida waa markii ugu horreysay la arko camuuq intaa la eg dad intaa la eg adduunka saameeyo kana dilay hadda ku dhowaan ilaa boqol kun wadamada uu saameeyana kolley la yaqaana galbeedka wadamada galbeedka reer galbeedka loo yaqaano aada u saameeyey maraykanna faraxun aada ugu hayo sida hadda la ogsoon yahay mataqaana wax badan buu hadda mataqaana ee ka dilay wax badan way kusii socdaan jiradan ayaa waxaa keenay coronavirus ama loo yaqaano covid nineteen covid nineteen waa new strain cusub oo coronaviruska family coronaviruska ka mid ah baaritaan hore loo sameeyey ayuu ku saabs ayay ahayd mataqaan in coronaviruska iyo noocyo kala badan leeyihiin kanna waa mid iyaga ka mid ah oo cusub laakiin adduunkiisa xun u galay si xun mataqaanta dee ummaddii u baabi'iyey haddana inuu joogsanayo aana u arkayn oo sii socdo su-aalaha layska weydiiyey waxay tahay mataqaana jiradan yay ku dhacdaa run ahaantii jiradan qof walba ay ku dhacdaa qof ama maanta dad jinsiyad gooni ah oo ay dooranayso ma jirto qof walba way ku dhacaysaa qof walbana waxay kaga mid tahay in qofkii ay soo rido qufac ku reebto xanuun ku reebto qandho ku reebto badanaa sanbabada kaga dhacdo kadibna haddina mataqaanta viruskii dhibaatadiisii ay usii gudbaan qeybaha kaloo kamid ah oo jirka sida maskaxda sida beerka sida kelyaha sida caloosha dhibaato badan ayuu keenaa dadkii uu dilo waxaa lagu ogyahay mataqaanaa in ay dadka kala duwan yihiin dadka qaar ma dilo dadka qaarna wuu dila dadka uu dila waa kuma dadka uu dilaya waxaa ka mid ah dadka da-da waaweyn iyo dadkii lagu yaqaano inay qabaan mataqaanaa xanuuno gaara sida bresharka dhiikarka sokorta xanuuno kaloo qaara qofka tbda qaba qofka aidiska qaba qofkii iska sii daciifna oo kansarka qabay qofkii da iska sii haystay waxaan ogsoonahay mataqaana naagaha markay uur leeyiin soomaalidu haddaanu nahay mataqaana iyaga naftoo jirk difaaca jirka waa iska daciif marka waad ogsoontihiin dadka qaar wuu dilaa dadka qaarna ama dilo
mahadsanid rofesor maxamed waa kuu soo noqon doonaa markan waxaan u bayrayaa shukri omar aragsan waxaa tahay gabar aqoon-yahanada oo islamarkaana bulshada soomaalida ee halkan ku dhaqan iyo dalka kenyaba xoogaal dheeraada u ah bal dareenkaaga sida aad u aragto xanuunkaasi iyo waxyaabaha markaasi aragti ahaan sida doctoorku sheegay wixi aad ku kabayso bismillaah salaatu calaa rasuulilah sala allahu caleyh wasalam mahadsanid yaasiin waad ku mahadsantahay su-aalahaaga haddii aan ka jawaabo arinkan su-aashan inay africa soo gaartay waa run inay soo gaartay oo yurub iyo china iyo meel walbana dad badan buu ku laayay maraykan laakiin africa waxaad moodaa inaysan weli ku baraarugsanayn oo aysan ogeyn khatarta cudurkan uu leeyahay iyo heerka uu gaari karo iyo maaragtay sida uu u yahay pandemic wax faafa uu u yahay sidaabaan isleeyahay baraarug la-aan baa jirta ee waa soo gaaray africa weliba si baahsan meel aanan kiisas laga sheegin waa yar tahay dadka iyaga ayagay ku xiran tahay inay hawshaan ay ku baraarugaan oo dhibaatada cudurkan ay ku baraarugaan oo dadkoodana waaniyaan oo sidii hawshaan adag looga bixi karo oo dhibkan adag looga bixi karo na soo wajahay sidii isku duubni looga bixi lahaa ayaa un noo habboon laakiin inta badan afrikaanka iyagaya dadka annaga aan ka dhalannay waxaad moodaa inay ignoor garaynayaan ama ay iska dhagatirayaan dhibaatooyinka ka dhacay cudurkan sidaasay ila tahay laakiin aada iyo aad wuu soo gaaray cali cabdi ibraahim sida xanuunkani uu dadka soomaalida gaar ahaan ee marka la eego caabuqan iyo welwel la-aanta mararka qaarkood qaar ad arkayso inay weli caadigii iska yihiin khatarta ditoorka iyo ay ka hadlayaan iyo aragsan ma kuu muuqata adiga
gurigaaga joogi karta iska joogtid haddii kale aad adigoo dad wixii danahaaga adoo soo qabsanaya aad meelaha dadku aad ugu badan yihiin iska ilaaliso waxyaabihii wejiga lagu xidhanayo gacantii waxaasaad qaadato salaanta aad ka fogaato sababtoo ah assalaamu calaykum baa kaagaga filan laabgeliska sheek waxyaabahaasoo dhan aad ka fogaato waxyaabaha bulshada sababtoo ah inaad adigu naftaada ilaaliso bulshadiina mas-uuliyad ba kaa saaran naftaadana waxa kaa saaran mas-uuliyad waxaa kaloon ku darsan lahaayoon halkan uga sheegi lahaa waxaa laga yaabaa dad badan oo raislii yihiin ayna dhegaysanayaan maxaafadaha kala duwan ay islii ka kooban tahay waxaa jira gawaadhi iyo waxyaabo loogu talagalay sida emergencyga wixii deg dega maadaama habeenkii uu wadanku saarayahay ay xanibaadi saaran tahay markana waa rofesor maxamed xuseen cabdulle maxay tahay talooyinka aad u haysaa maadaama aad khibrad gaara u leedahay viruska baaritaanadiisa iyo weliba caafimaadka aad u soo jeedinayso gaar ahaan dadka ku dhagaysanaya waxaa lagu horti karaa jiridan inayna kugu dhicin sidayna kugu dhicin karaynin in aadan u dhowaanin meesha lagu sheego haddii ay dowladdu ku tiiraahdo hawse gooshina hawse tagina guryihiina jooga muhiimadda waxay leedahay waxaa weeyaan balaayinkana ku soo gaarin boolkaada kaga jir intayna waxna ku soo gaarin haba u dhowaanin haddii ay lagama maarmaan ay noqoto inaad meeshii tagtidna oo meeshii suuqii aad tagtidna afkaagu maaska ha kuu saarnaado maaska fiican afkaaga ha kuu saarnaado wax inaad taabatidna ama dad ama object ama derbi ama miis intaba iska ilaali ilaa gurigaad ka soo gelaysid markaad guri ka baxaysidna gacmahaaga dhaq markii aad meel tagtidna gacmahaaga dhaq waxaad gacmaha ku dhaqaysaa detergents with excess alcohol alcohol ay ku badan tahay seventy percent alcohol seventy percent alcohol ee viruska ma disho laakiin way kaa dhaqaysaa wixii viruska sitayne virus horta keligiis ma socdo viruska every time wuxuu la socdaa drop ama candhuuf ama object kale wuu la socdaa the form itself marka intaas haddii saabuunta loo dhaqo virus wixii dhamal meesha ay ku harayaan markan inaad nadaafadda jirka ilaalisaan guriga ilaalisaan environmenta ilaalisaan usgooshinka aad yaraysaan aad bay muhiim u tahay qofkii viruska inuu qab in kale ma garanaysid waa isla jirtaan maxaad ku samaynaysaan waad ka badbaadaysaa waxaad niyeysanaysa qofka inuu viruska qaba qofka inuu jirada qaba isna ha niyeysana aad qabtid hadday sidaas marka usu imaan maysaan ama isu soo dhawaan maysaan qofka qof kale wuu ka shakaysan yahay laakiin labaatanii kow casho gudahood qofkaas inuu qab in kale waa la ogaanaya laakiin jirada qofkii hataa haddii ay ka baxdo viruska jirkiisa ma ka baxay virusku jirku dhaqso uguma baxo waa in labaatanii kow beri gudahood ee qofkaas jiradaas ay dhinac u ridaa ama dil ama nolol haddii uu ka soo kacana ilaa afariyo toban beri kale kahadina waa inuu karantiin sii aada uu dadka hadina uusan kusoo dhex noqonin ilaa laga ogaanayo laakiin haddee systemka annaga malaynahay weeyaan soomaaliya haddaan odhan systemka annaga malaynaya soomaaliya ayaan ka soo jeedna annagoo dhan soomaali kulle meela joogtoba kenyana waa degannahay ethoobiana waa degannahay somaliland jibuuti soomaalida meel walba oo ay maanta joogaan waxaa la ogsoon yahay in mataqaantaa mad isdhexgashaa oo bulshada jeclin ay tahay ma qabnaa caafimaad jirooyinka caadiga ah ayaaba na laynayaba kani ilaahay nooma keenan haddii uu yimaadana intaan idiin sheeg waxaa weeyaan dadka ha ka badbaada idinkana waa inaad ka badbaadisaan hadalkana sii faafisaan wacyigelintan aad sii badisaan malabka toonta xabad sowdada liinta xamarta huruudda intaba viruska way dileen haddii viruska ay dileen maxaad samaynaysaan waa inaad isticmaashaan difaaca jirka uu sii bato haddii viruska uu yimaado markaas wuxuu la imaanaya difaaca jirka oo diyaara marka virus waa iska reebi karnaa wabilahi towfiiq ragse waxaad ka mid tahay gabdhaha iyagu sida gaarka ula socda bulshada ama ganacsiga ha noqoto ama dareenka kale ee bulshadu ay arrimahaasi ka qabaan maxay tahay talooyinka iyo fikirka aad soo jeedinayso si dadku markaasi ay uga faa'iidaystaan iyadoo dalkuna uu sameeyey barnaamijyo dheeraada oo maalin walba talooyinku ay soo baxayaan cudurkan waa viral infection sida la sheegay waa maaragtay sidii cuduradii hore u dhici jireen sida sars ebola iyo maaragtay h i v ba waa viral infection waa wax microorganism keenaan waa wax maaragtay amar ilaahay ah laakiin u baahan in aada iyo aada looga taxadiro kan wuxuu uga duwan yahay cuduradii kale faafkiisa sahlan laakiin waa kolley wax laga gudbi doono weeye wakhtigeeday ku xiran tahay iyo sida loo helo maaragtay vaksiinkiisa ilaahay ha noo sahlo laakiin aragtida maaragtay aniga aan ka hadlaya waxay tahay waxa sababay inay tahay wax jiri jiray horena u jiray haddana jiri doono oo viral infection ah oo ilaahay ha naga sakhiro laakiin kuwo kaloo badanna waa la arki karaa waa adduun waxa la joogaa laakiin viral infectionka dadka inay ku baraarugaan ubaa muhiima oy ogaadaan waxani inay yihiin wax infect garaynaya xabadka iyo maaragtay respiratoryga dadka aada iyo aada waxaa la rabaa inay maaragtay uga taxadaraan sida ay isaga ilaalin lahaayeen neefta dadka kale muxuu ahaa qufaca isku soo dhawaanshaha arrimaha noocaasa wixii daawo maaragtay lagu maqan yahoo la helana insha allah waan sugaynaa ilaahayna ha noo sakhiro biidn illah kariim haddii aad goordhow nagu soo biirtay waxaynu bartamaha kaga jirnaa ama aad dhegaysanaysaanba barnaamijka faaqidaada jimcaha oo maanta aynu kaga hadlayno caabuqa ama dulinka loo yaqaano coronavirus oo dhibaatooyin weyn adduunka ku haya waxaana ka qaybgalaya professor maxamed xuseen ibraahim oo bare sare ka ahaa shan iyo tobankii sano in ka badan jaamacadda egerton ee naykuru ku taala islamarkaana wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala wadankaasi china gaar ahaan jaamacadaha beeraha iyo caafimaadka waxaa kale oo uu ragtar ku-xigeen ka yahay jaamacadda masai mara ee dalka kenya waxaa kale oo ka qayb galaysa dooda shukri omar aragsan oo iyadoo agaasimo guud ka ah shirkadda aragsan ee mustarka iyo ganacsiga dibad waxu dhoofinta iyo soo waalidaadka batroolka iyo qaybo kale oo ganacsiga iyo kamida dukaamada islamarkaana aan ka maqnayn siyaasadda oo dhowr goor ka qayb gashay golaha deegaanka ee kabakunji ee xabadda isla ay ka mid tahay united nationka ama qaramada midoobay iyo hay-adaha dowligaana ka shaqaysa iyo cali cabdi ibraahim oo shirkadaha iskaashatooyinka gaadiidka ka shaqeeya cali cabdi maxay tahay taada aad haysa adoo markaasi eegaya qaabka gurmadka la samaynayo iyo meelaha dadku ay la xiriiri karaan haddiiba ay dhacdo dad ka mida caabuqaasi ee covid in uu dadka ku dhaco mase jiraan gaadiid u diyaarsan iyo meelo dadku ay la xiriiri karaan rofesor maxamed xuseen cabdulle waxaan jeclan lahaa inaad mar kale noo tilmaanto arrimaha markaasi ku saabsan astaamaha xanuunka lagu garto sida markaasi farsamooyinka ay dadku adeegsan karaan si looga
jiridan dadkay ku dhacda horta waa dad dadka dhowr nooc weeyaan qofka difaaca jirkiisa uu fiican yahay sida ciyaalka sida dhalinyarta sida dadka xoogan haddii ku dhacdo badanaa ma suurdo qofka da'da ah iyo qofka xanuunsan oo jirooyinka la sii qabay sida loo xalinayo way ka duwan tahay sida dadka kacloo xalinayo laakiin kulliba waxay xaq u leeyihiin in la daaweeyo haddiiba mar lagu arko inay positive tahay marka dhakhaatiirta iyo baxda caafimaadka soomaaliya soomaalida meel walba oo ay joogaan waxaan kula dardaarmi lahaa horta idanka isdifaaca idanka is-ilaaliya haddii laydiin sheego qofka waa bukaa ama waxaa laga helay cawuuqa coronaviruska horta qofka badbaadintiisa waxaa ka horeysa in idinka aad leedihiin mask iyo proper clothing proper gowns proper shoes proper maaragtay dress medical dress inaad idinka leedihiin ayaa ka horeysa intaas waxay idinku caawin kartaa dowladda oo ama mataqaana kolley marba meeshaas qofkii mas-uulka ah ayaa markan inuu idin badbaadiyo loo baahan yahay maxaa kale oo loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay daaweyn daawooyinka sida dhaqsaha looga baahan yahay waxaa ka mid ah wixii jirka qaboojin lahaa xanuun baabi'iyaal wixii jirka qaboojin lahaa waanu naqaana waa nomol saline iyo glucose iyo biyihii jirka qofka loogu xiri lahaa ee jirka ee biniaadanka qofka xanuunka badan u haya qaboojin lahaa waxaa kaloo loo baahan yahay xanuun baabiyaal fiicfiican oo iyagana i v iyada amaba ay ama intramasculine ama intravenous xidadka ama murqaha la iska siyo waxaa kaloo aad looga baahan yahay ventilators ventilatorska they support oxygenka support waa muhiim ilaa bahalkan sambabadu ku dhacaa qofka intuusan dilin ka horina mataqaanta dee oxygen ayuu jirka ka saaraa marka oxygen support waa loo baahan yahay haddii la heli karo dowladaha anagu waanu naqana dowladaha soomaali soomaalida meel walba ay joogaan haddii la heli karo in aad ka dalbataan ama aad soo iibsataan dunida kale aad kasoo iibsataan daawooyinka daruuriga ah hydroxy chloroquine zinca sulfate azithromycin intravenous drugs inaad heshaan waa muhiim intaasba dadka way caawinayaan hydroxy chloroquine sulfate waxaan ogsoon inay kasoo jeedo timoquinon timoquinon ay kasoo jeedo nigela sativa azithromycinka waxaa very good antibiotic aad u wanaagsan weeyaan waxayna ku caawinaysaa qofka mataqaanta after seven eight days nine days ten days in antibioticaas mataqaanta bacterial infectionka imaan doona ay ka hortagta amaba ay disho markan intaas waa daaweyntii qofkii bukaanka ahaa oo si fiican loo daaweeyo haddii qofka uu soo dhaco weeyaan haddii qofka uu caadi iska taagan yahin oralsa la siinayaa quarantine meel baa qofka lagu xiraya fourteen days twenty one days twenty eight days ayaa qofka meesha lagu haynaya inba qofka uu ka bagsoodo haddii jirada dadka aanay ku faafin laakiin la helo dad qaar laga helo maxaa la samaynaya qofka isaga ah haddii la hubsadaba ama laga shakiya inuu qabo inta qofka dadka uu la joogo ama dadka uu la nool yahay ama dadka ehelado u tagay waa iyagana la daba socda iscool ingiriiska waxaa la yihahda contact tracing contact tracing it's very important waa muhiim ilaa lama ogaan karo inta qof oo qabto laakiin inta laga shakisan yahay ayaa la ogaan karaa waxaana lagu ogaan karaa qofkii lagu arkay imisaa qof ayuu la noolaa amise ayuu u tagay intee meel uu u safray intee meel uu ka degay intee meel uu tagay markaan haddee intaasayt warkayga waxaan kusoo gunanadaya soomaaliyay meel walbo aad joogtaan jiridan dilaaga ah ee cudurada faafa midka ugu daran ah ee zamankan aan arkayno waxaa lagaga badbaadi karaa kow in ilaahay la tala saarto laba meesha la joogoba in qur-aan laga akhristo oo la yirahdo ilaahay waxaan noo keenin qur-aanka laba marba daawuu leeyahay mar in qofkii naftiisa uu daaweeyo iyo mar dhibaatadii markaa jirtay oo soo socotay in xal loo helo haddiiba ilaahay la tala saarto dawo ilaahay uu keeno dawooyinka aan soo sheegayna waxaa ka mid a anaga dhaqankeenna oo aan aad u isticmaalno malabka viraska wodila toonta xabad sowdada liinta huruudda xamarta iyo in kale oo anaga dhaqankeenna oo aan isticmaalno aniga maxamed ahaan aanan garanaynin ayaa jira inta iyada isticmaalkooda badiya ilahayna tala saarta aniga waxaan aaminsanahay in jiradaanayta ilaahay gaar naga marinayo adduunkii ayaa intaas waaweyne ayaa gacanta ka tagtay anaga dayna soo dhex gashana mataqaanaa dee waaba masiibo kala waxaa kaloon kula dardaarmay dowladaha soomaalida meel walbo ay joogaan in aanay ogolaanin diyaarad dad sida ama soomaali ama dad ajaaniib sida oo waddan kale ka timid inay wadanka soomaaliya ama somaliland ama jibuuti amaba mataqaanta gobolada soomaaliya aanay kasoo degin in la xira way wanaagsan tahay ilaa diyaaradda hadday sido daawa ama ventilators wax alla wix medical aid ama medical support ah iyo wixii markaas jiradan lagaga badbaadi karo amaba dowladaha caawin karo ama ummadda marka iid ee wax ugu sugna oo muhiim ah intaas waa iga fariin nin alla ninka awood lahow ha isku soo gelinin ama ha u dhowaanin wax ajaaniib ay leeyihiin waddankaadaynay soo gelin hawadaadaynay soo gelin dhulkaadaynay soo gelin ilaa inay waxaas adiga muhiim kuu yihiin oo jirridaanayta kaa caawinaysa maahane shukri annaga business ahaan dadka shirkadaha leh sida anigoo kaleeto shirkadaha yagii oo dhan waa maaragtay waxay aad bay aad bay u saameysay haddii qofkii energy ka shaqaynayay iyo fuel iyo maaragtay shidaal aad bay u saameysay haddii qofkii uu import export ka shaqaynayay sidoo kale logisticadii sidoo kale isku qofkii travel ahaa sidoo kale qof aynan saameynin ma jiraan wixii dalka lasoo gelin lahaa waa ciriiri oo wixii dooni lahaa dadkii dooni lahaa iyo wixii lagu maqnaayo dhan waa waa istaageen wixii dalka laga bixin lahaayo exportiga ahaana qof walba xoolihiisiibuu la walwalay markaas waxay timid in beecii kor u kaco sida aniga kambaniyaasheedoo dhan wax ayna ku saameynin cudurkan uusan saameynin maleh ayadoo loo eegayay isu socodkiioo istaagay alaabtii soo gelaysoo istaagtay tii dalka laga bixinayo beeci kacay wax walba wuu saameeyey heerka siyaasadda uu ka saameeyey siyaasadii waxaa ku dhashay walwal ah in dib doorashooyinkii dib u dhici karaan in maaragtay qof walba uu ka walwalo maxaa hadda dambeeya maxaa ku xiga arinka kan marka walwal badan baa jira kambaniyaashii dadkii guryaha ku shaqaynayay kambaniyaashii u shaqaynaya xataa dhinacaas walwal baa ka jira waayo kambanigii inuu sii jiri doono ama uu isku sii hayn doono meeshii lama oga waxaa imaatay in maaragtay shaqaalihii qaar la fasaxo oo dadka qaar ay fasaxaan shaqaalayaashoodii mid annaga aan maaragtay sugaynayna maaha mid aan samayn doonana maaha ilaa waqti waanu iscelcelinaynaa laakiin dhibaatooyinka caynkaasa ayaa dalkii ka bilowday wixii restaurant ahaa wax allaale qof walba kaarfiyuga ka daran iyo maaragtay isku socodkii oo la ilaaliyey bilmatal logisticada mombaasay ku xirnayd markii la yiraahdo lama bixi karo nairobi lagama bixi karo mombaaso lama aadi karo alaab lama keeni karo ama lama qaban karo contractigii waa cilad aada u weyn cilad aada u weyn weeye aadna weynoo saamaysay laakiin qadar ilaa maashaa facal wixii ilaahay ka dhigay noqonaysaa waana sugaynaa biidnilah inay fududaato cali cabdi ibraahim ka hortegidda iyo sida dadka dee loo wacyigelin karaa waxa weeyaanuun waxyaabahaas hay-adda caafimaadka adduunku sheegayso maalin walba wasaaradda caafimaadka ee dalka kenya gaar ahaan wasiirka caafimaadka mataya kagwa wuxuu maalin walba daily brief buu sameeyaa wuxuu maalin walba wixii dhacay kaysaska la helay kuwa ka bogsaday kuwa u dhintay waxaasuu maalin walba ka sheekeeya isla markaasna tviyada iyo jaraa'idada iyo meel walba waxa lagaga sheekaynayaa waxyaabaha loo baahan yahay qofku inuu sameeyo tusaale ahaan innagu soomaali marka laga fiiriyo islii oo kale waxaa laga yaabaa halkii fooq ama dabaqii waxawada degan intaasoo qof waxaa la wada raacaa hal lifti ama baalka loo yaqaano wiishka soomaalida u taqaano meelaha la taataabanaya nambarada kaabadaha marka gaari marka gurigu uu bilaaleedka yahay meelaha qaar laga qabsadaa jira waxyaabahaas in laga fogaado in markaad waxyaabahaas meelaha qaar taabato aad faraha iska dhaqdo in kala fogaashaha social distance waxa la dhahda aad samayso oo aad intaad ka fogaan karto haddii aad gurigaaga joogi karta iska joogtid haddii kale aad adigoo dad wixii danahaagaadoo soo qabsanaya aad meelaha dadku aad ugu badan yihiin iska ilaaliso waxyaabihii wejiga lagu xidhanayo gacanta iyo waxaasaad qaadato salaanta aad ka fogaato sababtoo ah assalaamu calaykum baa kaagaga filan laabgeliska sheek waxyaabahaasoo dhan aad ka fogaato waxyaabaha bulshada sababtoo ah inaad adigu naftaada ilaaliso bulshadiina mas-uuliyad ba kaa saaran naftaadana waxa kaa saaran mas-uuliyad waxaa kaloon ku darsan lahaayon halkan uga sheegi lahaa waxaa laga yaabaa dad badan oo raislii yihiin ayna dhegaysanayaan in nambaro la keenayo nambarada lasoo wici doono qof walba qof u dhow gurigiisa uu soo wacan karo xanuunkan keliya maaha dumarka umusha ah qofka si kale loo qabtay xanuunsanaya in jiifafka iyo meelahaas lala xidhiidho kadibna ay nambaro qaybinayaan dadkaas loo sharciynaya inay socdaan oo la ogeysiinaya hay-adaha ammaanka in nambaro noocaasa la qaato oo laga warhayo oo la tago oo jiifafka iyo meelaha lagu xidhnaado in haddii cudurkan calaamadihiisa la sheegayo oo ay ka mid tahay qandho inaad isku aragto inaad daad isku aragto inay neeftu ku qabato waxyaaba noocaas inaad xilli hore dareenka ugu horeeya aad aragto inaad meelaha caafimaadka la xidhiidho tallaabooyin noocaas inaad qaato inaad xilli hore la xidhiidho goobaha caafimaadka ayaa runtii ka mida inahaasaan kusoo gabagabayn lahaa aad iyo aad baa umahadsantihi aad iyo adayadu mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen brofesor maxamed xuseen cabdulle oo muddo ka badan shan iyo toban sano wax ka dhigay jaamacadda caafimaadka egerton university ee nakuru islamarkaana ah gaasiba ku-xigeenka jaamacadda masai mara islamarkaana wax ka dhiga jaamacadaha caafimaadka iyo kuwa beeraha ee wadankaasi china islamarkaana aqoon dheeraada u leh cudurrada ku dhaca wadamada kulaalayaasha soomaaliya kenya ay ka mid ka yihiin daawooyinka iyo markaasi tallaalada arrimaha la xidhiira waxaa kaloo ka qayb gelaysay dooda shukri omar rakson oo agaasimo guudka shirkada rakson ee dhinaca dibad waxdoofinta iyo soowaaridaadka iyo weliba arrimo kale oo ganacsiga ka mid ah islamarkaana siyaasadda ka marayno dhowr goor arrimaha deegaanka ee kabakuuji u tartantay lala shaqaysa qaramada midoobay iyo hay-adaha aan dowliga ahayn iyo cali cabdi ibraahim oo isaguna ka shaqeeya shirkadaha iskaashatooyinka gaadiidka ee nairobi iyo magaalooyinka ku xeeran faaqidaada jimcaha maanta oo idinkaga imanaysa magaalada nairobi oo anigoo yaashin ciise warraa idila socodsiinay inta aynoo joogtay inta aynu mar kale dootaa lamida ku kulmi doonana haddii ilaahay raalli ka noqdo dhammaanteen waxay idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo